maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa burburiyey qaybo ka mid ah goobo ganacsi oo ku yaala wadada makatul mukarama ciidamo wata baldoosaro waaweyn ayaa xalay howlgallo burburin ah ka sameeyey waddada iyagoo dumiyey ganacsiyo yaryar oo hareeraha waddada ku yaalay arrintan ayaa la sheegay inay la xiriirto soo dhoweynta wafdi maalinta khamiista imaan doona magaalada muqdisho oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa magaalada muqdisho laga soo tabinayay dhibaatooyin kala duwan oo ay kula kacayeen ciidamada dowladda federaalka bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho kuwaasoo laga xusi karo dilalka bareerka ah ay u geysanayaan dadka rayidka ah dhaca hantida dadweynaha burburinta guryaha iyo weliba masaajidda kuwaasoo dhammaantood ay geysteen ciidamada dowladda federaalka